wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga ee jubbaland ayaa waxay kulan la qaadatay madax ka socotay hay-adda jiif oo ay ka mid tahay hay-adaha ka howlgalay jubbaland kulanka ayaa waxaa looga hadlay mashruuc la doonaya in laga hirgeliyo magaalada kismaayo mashruucan ayaa waxaa ka qayb qaadan doona wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha jubbaland wasaaradda haweenka jubbaland iyo wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland markuu soo idaaday shirka waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee jubbaland maxamed cusmaan jaamac ayaa wuxuu ka warbixiyey waxyaabaha looga hadlay shirka taariikhdu tahay kow iyo toban bishii lixaad laba kun iyo labaatan iyo labo waxaa noo yimid booqasho noogu yimid hay-adda la yidhaahdo sijaf ka shaqeysa jubbaland ayada iyo batanaalkeeda waxaan ku qaabilay xafiiska counter directiga soomaaliya u qaabilsan marshuucan ayada ah oo marshuucan oo ah marshuuc pilot ah markii waa markii ugu horeysay laga qabto soomaaliya waxaan nasiib u yeelanay in jubbaland laga bilaabo waxaana fulinayo shan hay-adood oo consultansku ah shan hay-adood oo ku bahoobay mashruuca inay qabtaan iyo dhowr wasaaradood ay ka mid yihiin wasaaradda dhalinyarada iyo wasaaradda haweenka iyo wasaaradda howlaha wasaaradda arrimaha gudaha kaas oo marshuuca asaga ee la socon doona laba sano waa markii ugu horreysay ay timaado soomaaliya hani country directigeeda waxaan la galnay shir muhiim ah shirkaas oo ku dhammaaday isfaham iyo shaqadii sida ay kusii socon lahayd iyo sida loo taabadgelin lahaa iyo mashruucyadii kale sida ay usii bilaaban lahayeen aada iyo aad baan ugu farax